kii qoyska ee wanaagsanaa ee hufnaa ee islaamku uu dhigay ayaynu ku dhex jirnay nidaamka qoyska ee shuuciyadda iyo nidaamka qoyska ee qarbiga halkaa iskaga tuur iyo nidaamka qoyska ee dhaqankeenu uu ahaa mid waliba dhaliishiisuu leeyahay mid waliba waa degan degan iyo waxay ila tahay ayuu ku salaysan yahay nidaamadaas oo dhan laakiin nidaamka ilaahay ragga abuuree dumarka abuuree caruurta abuuray ee maadigooda iyo mustaqbalkoodaba khalqigan ogaa nidaamku u dhigay waa kan saasay tahay in loo tixgeliyo waxaa qaybtan dambe aynu marayna mabaaxiftii sideedda ahaa ee baabulcidda aynu soo xustay kii u dambeeyey ku saabsanaa addoommaha addoommaha axkaamta addoommahana kolle inuu qofku barto waxaa kaga xidhan qur-aanka iyo xadiidka inuu fahmoba dee nusuus badan oo aayaad iyo axaadiid leh ayaa ka warramaysa axkaamta addoomaha marka haddaanu qofkii nusuustaa fahmin waxa ay keeni karaysaa haddaanu axkaamta fahmin inaan nusuusta fahmin bay keenaysa lamana iska dhaafi karo sayid qutub baa wuxuu idhahdaa markuu axkaamta addoomaha mara yuu idhahdaa iminka ma hayna beriga jihaadku hirgala ee addooma la keeno laba dictoor baynu u saarayaynu odhan doona axkaamta addoomaha risaalad ka soo alifa laakiin taa intaan la islaba gaani horta maxaa lagu fahmayaaba dee naski waaya wacan camr bn alcaas radia allahu canhu qaala waxa u ihi camr bn alcaas waa mujaahidkii weynaa laa tulbisuu calayna waar hanagu qasinoo hanagu dabarogina sunnata nabiyina nebiga iyaga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa iyo hadyigiisa iyo dhaqankiisa labsi hanaga gelinin oo hanaga ishkaal gelinina ciddatu ummi lwalad gabadha umulwaladada la idhaahdo cadadbaxeedu idaa tuwafiya canhaa sayiduha marka sayidkeedu uu ka geeriyoodo arbacatu ashhurin wa cashr waa afar bilood iyo toban rawaahu axmed wa abu daauud wabnu maajah wasaxaxahu alxaakim waacanlahu daaraqudniyu bilinqiaac walakina alxadiia saxiix walakina alahara saxiix aharkan oo lahu xukmu rafci mar hadduu ihi sunnadii nebiga waxa uu sheegayaa gabadha umulwaladada laydhaha sayidkeedu marka uu geeriyoodo asayna waxay sidaysaa sidii tii xorta ahayd afar bilood iyo tobanka waynu soo xusnay dumarka ama gabadha la yidhaahdo addoonta inay qayba lahayd kitaabulcidqi markaynu soo maraynay baynu soo xusnay umulwalad mid umulwalad mid ka mida bay ahayd oo marka uu qofkani addoontiisan la mucaamaloonayo hadday ur u yeelatay ilma u dhasho walow mid jin ku dhashay aanu noqoninba oo dhammaystiranay dhicisba ha ahaadee magaceeda waxaa la yidhaha umulwalad carruurtiisii bay hooye u tahay inta kale addoommo wuxunay kala mid tahay addoontii kale laakiin hal midh bay kaga duwan tahay marka uu uu geeriyoodo ayay xoroobaysa marka uu geeriyoodo si toosay u xoroobaysa waayo carruurteedii baan addoonsan karayn illa waxaa laga yaabaa dhaxalkii inay soo galaan carruurteedii oo dhaxlayaashii ay ka mid noqdaan sharcigeennuna ma ogola waladku iyo waalidku inay isyeeshaan oo addoon iyo sayid isu noqdaan waaya haddaba masaladu waa masalo daliil cad ayaan ku soo aroorin siday u ciddo tirsanayso nas saxiixoo sariixa ayaan ku soo aroorin umulwalad habkay u ciddo tirsanayso lidaalik ba asxaabta iyo salafkuba iyo a'imat almadaahib ay isku khilaafeen almadaahib oo qaarkood ay leeyihiin ruuxa dumarka waaba sidan camr bnu caas uu tilmaamaye afar bilood iyo tobankii bay ku ciddo tirsanaysaa qaarkoodna waxay leeyihin maye waxay ku ciddo tirsanaysaa maxay sida addoonta caadiga ay u ciddo tirsato hal bil ah waxaan leeyahay inta barhkeed labadaas yood ayaa ay qabaan labadaasay qabaan weliba saddex madhab abu xaniife mooye saddexda kale waxa ay ku tegeen in ay ku ciddo tirsanayso ciddat alwafaat marka ay tahay laba bilood iyo bar laba bilood iyo shan iyo waxaale iyo toban iyo shan ayay ku ciddo tirsanaysa haddii markaa ay tahay aqwaasha kale kolka la eegana iyaguna waxay leeyihiin maya gabadhani way xorowday ha ka eegin addoonnimadeedii hore sawtan iminka waa xore mar hadday kolkii naftu ay ka baxday xorowday mar haddii ciddadani goorta ay ku waajibaysaa ay tahay wakhtigan uu geeriyooday dee waxa isku beegmay asaydii iyo xornimadeedii marka ha odhanin waa gabadh addoonahoo ciddo tirsanayse waa gabadh xor ah oo ciddo tirsanaysa marka selafku saasay isugu khilaafeen khilaafkana waxaa keenay iyadoo daliil ku caddi aanu jirin dabeedna waa ijtihaad bay la noqotay xaggeedii hore ha la eego iyo xaggeeda dambe ha la eego labadubana dee waa macquul waaya wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi inama alaqraa'u qur'iyadu alabhaar waa duhriyada alaqraa'u qur'iga qur-aanku sheegay alabhaar waa daahirnimada ilaahay baa wuxu uhi waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruub gabadhii la furay ama dumarka la furay naftooda ha u kaadiyeenoo yay guursanin saddex qur'i markaa tafsiirkii wuxuu noqday maa huwa alqur'u qur'igan macnihiisu waa maxay idan markaa waxaa muuqanaysa inuu yahay lafdun mushtarak shayga ay u yaqaanaan culamaa almacaani lafdun mushtarak oo ereyada luqada ayaa qaarkoodna waxa ay yihiin mid nas ku ah waxan ama macno qura tusinaya midna waxa weeye mid macnayaal dhowra tusinaya marka ereygan qur'i laba macnuu wadaagaa af carabiga marka laga iyo luqa alcarabiya duhriga waa lagu fasiraa waktiga gabadha daahirka xaydkana waa la idhaahdaa xaydka waa lagu tilmaamaa saa darteed baa labadii macnuu luqada ku lahaa ayaa culimada qaarkoodba mid qaateen oo ay ku fasireen qolyaha qaarkood saddex jeer intay daahir noqonayso weeye qolyaha qaarkoodna saddex xayd inta ay helayso si kolka loo eego way isbarbar socdaan xaydkii iyo duhrigii si kolka loo eegana way kala bayri karaan way kala bayri karaan oo mararka qaarkood baa saddex duhri haddii la idhaahdo ay dheeraan karaan saddexda xaydna gaaban karaan marna sidaa cagsigeed baa iman kartoo saddexda xayd baa dheeraan kara saddexda duhrina way gaaban karaan marka sidaa daraaddeed waa masalo xaggii luqadda ayaa sababta khilaafku u yahay haddii la odhan lahaa maxaa loogu noqon waayo nusuusta kale xagga axaadiidta axaadiidta laftigeediina waxaa laga helay iyadoo duhrigii mar qur'igii marna duhriga ku fasiraysa marna xaydka ku fasiraysa dabeedna halkaasuu ka yimi khilaafku waa sababu alkhilaaf waa biabiicati annas wa ayda biabiicati luqa dabeecadii luqada labada macno keentay dabeecadii naskuna sidan u keenay marka mid waliba gar leh khilaafka culimadu inaanu hawadooda iyo rabitaanka un ku salaysnayn meel ay cuskanayaan oo mid waliba daliilu salka ku hayaa waad arkaysa caaisha waxay ka mid tahay dee salafkuna wuu ku qaybsan yahay asxaabtuna saasun bay ugu qaybsanaayeen alaaata quru saddex jeer intay daahir noqonayso ama alaaata quru saddex caado intay helayso taasay ukala fasiray marka caaisha waxay ka mid tahay qolada ku fasiray alaaata quru saddex jeer intay daahir noqonayso waaya mid walibana dee daliilada misale haddaynu qaar ka mid a ka soo qaadno qoladale duhri ku fasiraya waxay soo qaadanaya aayadda suura alaaq bilowgeeda ilahay baa wuxu uhi yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum الnisaa faطalliquuhuna liciddatihin dumarkii haddii furtaan waxaa u furtaan liciddatihinna liibtidaa'i ciddatihinna si ay ciddadooda u bilaabaan toos si ay ciddada ugu bilaabi karto goorbay ciddada bilaabi kartaa waa markay dee daahir tahay markay daahir tahay ayay ciddada bilaabi kartaa idan saddexdan qur'ie la sheegay waa markay daahirta ila marka kale ay xaydkatay ma bilaabi kartee halkaasay ayaa ay mariyeen waxaa kaloo ay soo qaateen xadiidkii saxeexaa ee cabdillaahi bni cumar xaaskiisu furay iyadoo caado leh cumar buu nebigu la hadla wuxuu yihi murhu falyuraajicha amaroo ha soo ceshado dabeetana goormuu yidhi ha furo waa marka ay dee daahir noqoto xayd ha ka yimaado kadibna ha daahirto markay daahir noqoto ha furo ama ha haysto xadiidkaasina wuxuu muujinayaa waktigay gabadhu cadadbaxa tirsan kartaa inuu yahay waktigay daahirka iyo nusuus kale oo aan kasii yar sida kuwanoo kale usii caddayn qolada kalena waxay daliishanayaan axaadiidtii baabu dahaara aynu ku soo marayno gabadhii dhabar furanku ka dhacay markuu nebigu ka hadlayay wuxuu yidhi tadacu salaata ayaama qur'iha salaadda way iska daynaysaa maalmaha ay qur'iga leedahay maxaynu ku fasirnaa ma duhri mise xayd mata xayd baa lagu fasiraya gabadhu ma markay xaydka leedahay bay salaada daysaan mise markay daahir markay xaydka leedahay tadacu salaata ayaama qur'ihaa maalmaha ay qur'iga leedahay salaada ha daysta buuli wuxuu kaasi ku cad yahay maalmaha ay xaydka leedahay qur'igii ou xayd ku fasiray nebiga idaa ataa qur'aki falaa tusalli wa idaa mara qur'aki fatataharii uma salli maa bayna alqur'i ila alqur'i labada qur'i inta ka dhaxaysaa tukan kartaa ee daahirka laakiin labada qur'i maya qurigii naskaas wuxuu caddeeyey inuu xaydka yahay waayo aimo badanise waxaad mooddaa inay u yar badan yihiin qowlkaa caaisha duhriga ku fasiraya wa can huwayf ibni haabit radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu nebigu yihi laa yaxilu xalaalu maaha limri'in qof yu'minu rumaynaya billaahi walyawmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro rumaynaya ama mid baa ka booday wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi alaaqu lamati addoonta alaaqeedu tadliiqataani waa laba dalqabood wa ciddatuhaa xaydataani cadadbaxeeduna waa laba xayd waa ibnu cumar afarkan laga warinayaa waa mid mawquufun calayhi ah isagu ku kooban yahay waana daciif oo sanadkiisu qawi ma aha inkasta oo qowlka jumhuurta uu waafaqsan yahay gabadhu way kala duwan tahayoo tan la furay ee addoonta ah iyo umul walad oo aynu soo maraynay farqi baa udhaxeeya midna waa la furay dee midna waa laga dhintay haddaba tan laga dhintay soo aragnay tan la furay ee addoontana ahee minqabay marka la yidhaahdo ha cadad baxdo waa ta xorta a barhkeed ee ku ciddo tirsanaysa oo laba xaydun weeye ilaa saddex xayd haddii ay ahaayeen lama kala bari kara xaydkiie mid iyo kii labaadoo la raaciyo la iska dhammaystiro waayo taasi waa mid dalqadaheedu waxay ku dhammaadaan laba dalqadood halkay tan kale saddex kaga dhammaanayeen tan dee labay ku dhammaanayaan tan saddexdaa lagu qabay tanna labaa lagu qabaa afarkaasina intaasu isaguna tilmaamay wacan ruwaysic bni saabiti radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu uhi laa yaxilu laa yaxilu limri'in qof xalaalu ma aha yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro rumaynaya an yasqiya inuu waraabiyo maa'ahu biyihiisa iyo candhuuftiisa zarca kayrihi cid kale saraceed inuu ku waraabiyo xalaalu ma aha akhrajahu abu daawuud والتrmdي وصxaxh بن حibاn وxasnه الbزاr xadiikuna waa xasn nusuustu had iyo jeer dee luga carabiya bay kusoo degtay daabica iyo muuqaalkay leedahay ama macnawiyaadkay xambaarsantahe luga carabiya ayuunbuu daliilkuna ku imanaya xagga balaaqadiisa iyo fasaxadiisa lidalik baa marar badan macnaha naska la eegayaayo daahirkiisa aan la eegayn ama ta'wiilkiisaa la eegayaa tafsiirkiisaa la dhaafaya haddii iminka sidan loo raaco tafsiirkiisa wuxuu noqonayaa daahir ahaan kolka la eego qofka xalaalun ahaa biyihiisa inuu ku waraabiyo sarac cid kale leedaha marka beer agtaadaa biyahaaga ku sii dayn bay noqonaysa ama gacan ha kaaga yimaadeen ama berkad ha ka yimaadeen dabeedna malaxaa isqabanaysa waxaad leedahay war muslimkan iscaawinaya la kala hakiyey muxuu ahaa maxaa loogu diiday dee muslimku inuu iscaawiyo beeraha isu waraabiyo waa qofka yidhaahda anugu luqal carabiya un baan ku eegayaa af carabiga un baan ku akrinaya nusuusta dee aanu talaqi ulahayn ama aanu dee funuunta kala duwan waxba ka ogeyn sidaa looma jeedo beer nin kala leeya biyo aada leedaha ku waraabinin macnuu maaha iminka laakiin waxa weeye gabadh nin kale uureeye ha u galmoonin gabadh nin kale uur u leh adigu ha u galmoonin waa mamnuuc nudfadaada iyo candhuuftaadu saracaa dee nin kalaa beertae ka jooji oo ha iska khasaarin ha iskana kharibin arrini weyn maha taas iyada laa yaxilu limri'in yuuminu billahi walyawmi alaakhir an yasqiya maa'ahu biyihiisa inuu ku waraabiyo maha sarca khayri uur nin kale leey gabadh urle adugu ha u galmooni laakiin ha umusho ha cadadbaxdo markaas adaa ma dumaale ama guursan dee haddii kale caalamku meeshiiba kharibte يدل الحديث على تحريم وضع الحامل من غير الواطي كما ده حتى إن كلا أور كلا أما سنها هذا أما أور آن من قريبه ولها هذا أما إذا أور سي ودتها هذا كما أور لما يا لا ما كرمونا haddii masalan kaba soo qado baabkii addoommahaynu ku jirnaayeen ay addoon tahay uur leedahay oo gaalada laga soo qabsado iyadoo uur leh ha la suga intay dhalayso haddaad soo iibsato iyadoo uur leh sug intay dhalayso haddaad nin u guurisay oo kii soo uureeyey oo uu soo furay dee waa taydii ha odhanina iska sug intay dhalayso kala ilaali halka sharaca laga soo qaatayna waxa ilaahay wuxuu ihi nisaa'ukum xarsun lakum dumarkiinu waa beer iyadiina waa beer ubadkiina waa midhii laga goosanayay amaa haddii adiga uurkaagii ay leedahay dee laa bas waa isla baabkaagi wey wuxuu xadiidku tusinayaa gabadh uurle inaanay mehersanayn wa fiihi daliilu calaa taxriimi alcaqd cala almuctadati min gayri xataa tanqadiya ciddatuha wa cadamu sixati inaanu ansaxaynin ilaa intaa ay gabadhaasi cadadbaxayso kol hadday cadadbax ku jirto iyo hadday uur leedahay ikhtalafa alculamaau fi zaniyati kayri alxaamil hal tajibu calayha alcidda aw tastabri'u bixayda fadahaba jumhuuru lculamaa ilaa annahu laa yajibu calayha cidda gabadho haddii ay sinaysato oo uur saa ku yeelato walow kii ureeyeyna ha ahaadee aimo qayb ka mida waxay ku tegayaan inaanay mehersanayn lannahu uurkaa ilaa ay dejiso xamligaa xamlu zinaha ilaa ay umusho inaanay mehersanayn xadiidkaa usoo daliishanaya waxaa kale oo qaarkoodna ay xusayaan may xamligan la yidhi uurkan la yidhi way ku ciddo tirsanaysaa gabadha ee ilahay ulu wa ulula wa ululaxmaali ajalahuna an yadacna xamlahuna tan uurkana cadadbaxeed waa inay umusho la yidhi waa xamliga mansuubka ah oo looga jeedo waa xamliga cid ku aftirsanaya dee ila mudallaqaadkiibay suurat talaaq ka soo warramaysa marka laba madhab iyo laba madhab baa culimadu ay ku tegeen qaar waxay leeyihin xamlu zina cid loo nisbayn maayo walaa xurmata lahu xurmana ma leh daliil ku cadoo sheegayna ma jiro xamlu zina ka hadlaya saa darteed kii la xaqdhowraya ee dhalmadiisa la sugaya maaya waa la meherin karaa qayb ka midina waxay leeyihin war xamli waa xamli aayadduna xamli bay sheegtay marka xamligaa ilaa ay deshiso lamana meherniya loomana galmoonayo oo xadiidkana saasu sheegay aayadduna saasay sheegay waxaa kale oo xadiidka aynu ka faaidaysanay qofka xaaraan iyo xalaal waxa uu ku tixgelin karaa iimaanka qofka ilaahay iyo aakhiro rumaysan buu nebigu leeyahay hadduu qofku bilaa iimaan yahay xalaal iyo xaaraan ma kala yaqaano haddii iimaankiisu daciif yahay wax badan buu dhex dabaalanaya marka qofka xaaraanta iska eega ka yaqyaqsooda damiirkiisu uu diido waa qofka iimaanka leh saa darteed buu iimaanka uu nebigu uxusay haddii iimaankiisu uu qoonmana alla iimaanka inagama qoone waxa dhacaysa inuu macsiyadu la fudubaato laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min qofku markuu sinaysanayo iimaan ma laha buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam muxuu nebigu ugu diiday calayhi salaatu wasalaam ma waxa dhacaya in labadii biyaya wa isku darmaan ayaa dhacaysa mise xaalad kalaa jirta way dhici kartaa in in la kala garan waayo islaamku aada buu tixgeliya shayga nasabka la yidhaahdo in aada loogu fiirsado oo la garto ilmihii ka dhalay xaaladdaa gabadha uurka ay yeelanayso hadday labadoodiiba ku kulmaan waaa laga waxaa laga yaabaa in la garanba waayo ku dhalay baa laga yaabaa dadkuna dee shaybaar ma wada haysta iyo qalab wax lagu baadho taas waa mid laakiin kol haddii ay uur yeelato kaa ay uurka u leedahay uun mooye kan dambe kama daba kama daba tegi karayo waxaa ka hadlaya adictor moxamed cali lbaar kitaabkiisa loo yaqaano khalqu linsaani bayna aibi waalqur'aan cilmiga xadiidka iyo qur-aanku is waafajinaya qur-aanku inuu maarata cilmigii xadiidka ahaa ee casriga ahaana u markhaati furay qur-aanka ayuu xusayaa waxa uu leeyahy gabadhu bil walba xabad ugxana ayaa ilaahay uu ka keenaa oo isu diyaarinaysa oo sugaysa kii ninka ee la odhan jiray alxayawaan almanawi inuu yimaado oo hooyo ay noqoto marka haddii kulankaasi uu yimaado oo iyadiiyo ninkii ay kulmaan biidn illaahi tacaala labadoodaa isdhex gala nudfadii teedii iyo tiisiba ayaa isla falgelaya raximkay dabeetna hore ugu socon iyadu waxay ahayd buwayda kiisuna manawi buu ahaa laakiin markay isku darmaanna waxaa loo yaqaanaa magaca nudfat lamshaaj waa canuuftaa isdhex gashay biidn illaahi tacaala ilaahay baa diyaarinaye gidaarka raximka ayay ku dhegaysaa markaa si aada u adag oo la doonayo jidhkan cus ilmahan cusube meesha soo gelaya inuu ka mid noqdo qayb jidhkii ka midaba riximkii bay aada gidaarkiisa ugu dhegaysa albaabkii riximkana markaa waa la xidhayaa falaa yumkinu an yadkula xayawaanun aakhar wax kale markaa ma soo geli karaan mar hadday labadaasi isla fal galaan riximka gidaarkiisiina ay u gudbaan inay ku dhegaan waa la xidhayaa markaa albaabka alam nakhluqkum min maain mahiinin fajacalnaahu fii qaraarin makiinin ilaa qadarin macluum faqadarnaa fa nicma alqaadiruun qaraarin makiin baa ilahay u tilmaamay waa meel uu ku sugmayo la ilaaliyey meel la ilaaliyey wey ilmahaasi waxa uu dheeftiisa ka qaadanaya xundhurta iyadoo qaybina ugu xidhan tahay mandheerta fayaakud khulaasata algidaa'i min ummi dheefta iyo tamarta inteeda saafigaabuu hooyadii ka qaadanaya wuxuu kasii hadlayaa marka haddii ilmihii uu mataano noqonayo mataano mar way isu egaadaan marna isuma egaadaan markay isu egaadaan xayawaanulmanawigaa midaysan laba buwayda ama laba beed oo hooyada ah iyo kii aabbaha oo mid keliya ah ayuu mataanaha ilaahay ka samaynaya haddii laakiin laba waa markay isu egyihiin haddii mataanahaasi aanay isu egayna laba manawiyo xagga aabbaha ah iyo laba buwaydo oo xagga hooyada ah ayaa midiba mid ku dhacaya dabeedna wuxuunay ka dhigan yihiin laba qof oo walaalaah oo kale oo isku aabbiyi hooye ah oo isagiina labuu soo daynaya laba xayawaanulmanawi ah iyadiina laba buwayday biidn illaahi tacaala ku diyaarinaysa midiba mid buu la kulmaya halkaasay iskula falgelayaan halkaasaa ilaahay uu ku abuuraya markay isku eegaan maayaan kolkaasu xaggii shabihii suuraddu iman maayo waktigaasi waxaynu uga soo qaadanaynaa maqaalada iyada ah in uu yahay wakti uu xidhmay raximkii oo biyo kasta hadday dabadda kaga yimaadaan aanay geli karayn laakiin waktigan laga digaya waa bilowga si aan aanay u dhicin in la kala garan waayo adaabta wanaagsane ummaddu ku soconayso iyo ansaabta iyo abtirsimada si loo ilaalinayo sida loo ilaalinayaaba xadiidkani uu dhiiriyey hadday addoontii hadday xor tahayba وعن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب في امرأة في امرأة المفقود كي لواي جبدي مركو عمر حكومي وحوي تربص أربع سنين أفر سنوات بالسبي ثم تعتد وعتفر سن أربعة أشهر وعشرة أفر بلادي طبعا عدة عدة الوفاة كالورانية أخرجه مالك والشافعي أثر كان صحيحة موقوف كي عمر كتشوبة لقصه ورين أيوه وأنا سيدو حكومة وحويق نينك هدين لوايو قبل يسو أفر سنضوط بيكور ككسم ريئيس كتشوبي انت أكدبنا السيدي بيقابيس أفر بلودي يصبانك أهي تربص كتوى سوكي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري امرأة المفقود كي لواي قبديس امرأة هو حاس كيسيون حتى يأتيها البيان إلى بيان كيماته إلى أرنك وعطاره معناه إلى أن أغادين وأما قيريوذي ama uu nool yahay inta mid uun laga helayo waa afadiis akhrajahu daaraqudniyu biisnaadin daciif waa daciif weeye xadiidku sida aimo badaniba ay xuseen talkhiisu lxabiirna ibn xajar oo ku sheegay ninkii haddii la waayo raadkiisiiba hebel wuu maqnaaday wuu libdhay waa libdhay laba qaybood bay fuqahada u qaybiyeen maqnaansho ay ku tilmaameen inuu xagga nabadgelyada u dhow yahay masalan wuu dalxiisay ama ganacsi buu galay ama cilmi buu raadsaday kaasi waa mid ka labaadna waxa weeye maqnaansho oo xagga halaaga u dhow kaman rakiba fii safiinatin fakhariqa fanajaa bacdun bacdu rukaabiha wa fuqida aakharuuna wa kaman bimafaazatin min alard aw fuqida min bayni ahli tusaalaha labaad wuxuu noqon karaa qaar baa dooni wada fuulay arma inagu inoogaa kolkaasaa qaarkood doonidii la hafatay qaar bay doonidii la hafatay qaarna waa la waayaba oo waxaa leeyahy intaasi way dhinteen oo la sheegay intii kalena lama hayo ama meel qarfo ah oo cidlo ah ayay markii uu marayeybaa dad ugu dambeeyey dee inuu bahal cunay ama halkaa lagu dilay buu aana u yahay ama waxaa la yidhi dadkii ay colka ahaayeen iyo cadowgii markuu dhex marayay baa cid ugu dambaysay ama waxaa la yidhi markii dee safarkii dagaalka halkaa lagu jiray ayaa dad ugu dambaysay waa socdaaloo xagga halaaga u dhow labadaa xaaladdu marka ay tahy a'immadu aqwaal bay ka leeyihiin qaarkood waxay u qabtaan wakti masalan ka hore kaa hore ee safarkiisa xagga safar nabadgelyo uu badnaa qaarkood mudday u qabtaan muddadan cumar qaar baa u qabtay oo afartan sanadooda qaar kalena waabay ka badiyeenoo ilaa cumrulqaalibkiisa inta laga quusanayo bay idhaaheen adigu laakiin wax muddo cayimayoo daliili ma jiro tanna waa maqaaladii cumar xadiidkan ka hadlaya bayaankuna waa daciif wax daliilahoo ku cad oo saxiixoo sariixoo sheegaya muddada la sugaya ma jiro saa darteed ijtihaadaat alculamaa qaar mudday qabteen qaarna waxay dhahay muddo la qaban maayo qaadiga ayuu arrinkaasi u yaallaa isagaa miisaamaya inuu qofkani nool yahay iyo in kale waraysi iyo diraasad buu samaynaya go-aankiisay arrintaasi ku xidhanta labada arrimoodba haddii safarkiisaasi uyo kii lagu halaaga u dhowaa iyo kii nabadgelyada u dhowaa qowlka raajixa ah ee aada mooddo inuu u dhow yahay xagga sawaabka waxa weeye maadaama aan daliil jirin in arrintaa loo daayo qaadiga fiqiga iyo axkaamtana yaqaana waaqica ummadda uu la nool yahayna aqoonta u leh aaminkana ah ilaa waxaa jira qof waaqiciina yaqaana aqoontiina le laakiin wax maroorinaya ama laaluush qaadanaya oo dhan u kaxaynaya u janjeerinaya shuruudaha marka qaadigii laga helaya qof aqoontiile waaqiciina garanaya aaminna ah go-aanka uu bixiyo hadduu yahay muu dhimana wuu nool yahay wa way joogaysa hadduu idhaahdo saacaddaa laga bilaabay laga bilaabo waxaan xukumay hebel inuu geeriyooday iyadiina waa ciddo tirsan markay ciddadu dhammaatana waa la guursan karaa xoolihiisiina waa la dhaxli karaa marka qaadi wanaagsan oo ehelo ah masalada ayuunbaa loo daynaya taasaa ugu fiican وأنواع الاتصالات ووسائل الإعلام وأحوال المفقودين وقتigiina wuu kala duwan yahay waaqica lagu nool yahayna wuu kala duwanaan karaa qofka la waayay baa kala duwanaan karaa agabka la haystaa baa kala duwanaan karaa sidaa darteed baan xukun isku mida loo siin karin iminka iyo beryihii hore dee waxbay ku kala duwan yihin berigaa hore dee isgaarsiintana lama haynin gaadiidkan dhaqsaha ee soconayana lama hayn caalamku sidan isuguma furayn dee u kala xidxidhnaa caalamka oo had iyo jeer meesha yar iminka telefoonka aad kula hadlayso dhowrka kun ama aada muuqaalkii sidaa arkayso dee waxaa loo socon jiray meelaha qaar bilo meelaha qaarna habeeno ayaa loo socon jiray intaasaan wax wari jiri jirin oo dam xaaladu ahaan jirta ilaa faras la diro marka wadcigii wuu kala duwan yahay wakti si dhib yar wax loo ogaan karaa jira wakti aan si dhib yar loo ogaan karin baa jira meelaha qaarkood saa darteed baa loo daayay go-aanka qaadiga inuu gaadho go-aankaa la-aantii ama intaanu gaadhin ka horna wax xukunahoo la qaadan karaa ma jiro iyaduna nin ma guursan karto xoolihiisana lama qaybsan karo mafquudkii waa kaa wacan jaabiri radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi laa yabiitanna yuu hooyanin rajulu nin cinda mra'atin ruux dumara yuu la hooyanin yuu ag seexanin ilaa an yakuuna maakixa inuu ninkeedii yuhu qabo mooyaane aw daa maxram ama uu yahay gacalkeedii iyo xigtadeedii rawaahu muslim gabadh yuu nin guri ula hooyanin oo uu meel la seexanin ilaa inuu ninkeedii yahay ama gacalkeedii iyo gaya cidaan gayaankeedii ahayn inuu yahay mooyaane وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحور لا يخلون رجل نيو لقون نقون بامرأة روح تبرة إلا مع ذي محرم إن ماشا أوتوغا محرم كيدي مو يعني رواية هرنا ده وحكو صوت المانطي إن ده أوتوغا الزوج كيدي وياي مو يعني وأدابتي في عني وكهرتقي islaamku had iyo jeer shayga xaaraanta ah iyo shayga jariimadda ah waxa uu ku xalliya ugu horeeya waa ka hortag weyn ka hortag balaayada daamankaa la qabtaa si aanay inoogu imanin waa laga hortegaya waa tallaal laga dadka laga tallaalayo laga hakinayo tallaalkaasoo bilcagsiya tallaalka waxaa loo tallaala si qofku la qabsado laakiin kan wuxuu la qabsanaya inuu iska difaaco iska difaaciisu la qab difaaciisiba ayaa looga samaynaya قفك بني آدم كينا وضعيف وخلق الإنسان ضعيفا وتمردر أي قف تادرتيد بهدي ومال خطر قلو لقضي هذا إنه نفسي ساكن وايو وهلان كري وايو مركا إنه وحي مشكلتك كينا يا مركا هربا قول ديرسك قفو أيو أيو شرع وهلكا سوكا دولي مركا وحو النبي قد ديري إنا إنني يقوالي مكسورة قلان هو له إله وحو ديري وكلا إنني يقوالي إني isla gooni noqdaan ninkaasi dee inuu ninkeedii ama maxramkeedii yahay mooyaane arrintaasi xadiidku waxa uu tusinayaa inay tahay xaaraan inay tahay arrin madina lilfasaad meeluu shaydaanku ka faa'iidaysan karo xadiid kale nebigu wuxuu ku yuhi calayhi salaatu wasalaam maa khalaa rajulun biimra'atin ilaa kana ashaydaanu haalitahuma haddii nin gabadh uu meel kula gooni noqdo waxaa sabaxaynaya shaydaan shaydaanna shaqadiisu waa maxay waa shardee inuu iyadana laabteeda haraaciyo oo idhaahdo balkan ka waran iyo isagiina uu idhaahdo naa balkan ka waran dee ka warantaa siday ugu jiraan khatar cadiim sidaa darteed ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey markii xadiidkaa uu sheegay bal ka waran alxam xigtada ninka ninka gabadha qaba ragga ay isxigaan ka waran wuxuu ihi alxam almowt waa dumaashiga bal dumaashiga ka waran baa layihi dumaashigu dee dumaashidii waa gabadha iyadii unbu idhahdaa uu iska agwareegaawne carabtu dee dhaqanka soomaalida oo kale ay lahayd war tan baad sheegaysaa annaga inoo dhaxdo waa islaanta iyadii unbu idhahdaa bal kaa ka war kaasi waaba geeribu isagu waaba geerida liannahu yadkul wa yaklu bilaa nakiir fayaqacu lmaxduur inuu meeshiina wuu joogaa waar aqalka ka baxo hanoo soo dhawaan cid odhanaysaana ma jirto dee waa dumaashigii waxaaba laga yaabaaba markaa in xaaraanay dhacdaba sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii fitnada ummadda u horseedaya shaydaankuna ka faa'iidaysan karayo uu soo sallaysanayo waa saddu daraaci almufdiyati ila alxaraam waddooyinka gaarsiinaya xaraamta ayuu dhababay uu islaamku hor joogsaday tacriifu alkhulwa markay culimmadu khulwada tacriifinayeen waxa ay ku fasireen labada qof inay isla gooni noqdaan meel oo aan dadka ishoodu ay ka qarsoomi karayso oo muuqaalkooda aan la arkayn codkoodana aan la maqlayn inay iskula gooni noqdaan khulwadaas xaaraan tahay waa taa maqsin bay isla galeen xafiis bay isku xidheen maxaanku idhaahdaa gaarigaa yare dee maarkituuga ama garandaha ah oo beer soo shale bay nag isku qufusheen ya waa meel waxay samaynayaan iyo waxay leeyihiin aan cina arkayn ila way jiraan dad badan oo gawaadhida ku dhex sameeya xumaanta weliba waktigeena oo had iyo jeer banaanadaasay u baxaano halkaasaa qurunka iyo xumaanta lagu samaynaya marka saa darteed inaanay arrintu maqsinoo qura ahayn ayaa aynu ku muujinayna waxay culimmadu ka hadleen khulwada qaarkeed inay mubaax noqon karto ninkii iyo gabadhu kolkay isla gooni yihiin banaankaana taagan yihiin waxay isweydiinayaane wada hadlayaan dadkuna arkayo walow codkoodaba yaan la maqline dadku uu arkayo dee taa fasaad baa laga aamin yahay fasaad ayaa laga aamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam sida uu tilmaamayo xadiidka bukhaari ee anas ibnu maalik uu warinayo gabadh ansaarta abaa u timi fakhalaa biha markaasuu halkaa ula yaro baxay way la faqaysa waxbay weydiinaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa iyadoo dadku arkaya halkaa ah istaageen marka haddii labada qof ay isguursanayaan waataynu soo maraynay baaba zawaaj markii aynu marayne oo maqsin ay wada fadhiyaan waa in albaabku furan yahay albaabka iyo daaraddu ay isu furan yihiin oo carruurtii usoo gelgalaysaa dadku halkaa daaradda marmarayaayo aanu ahayn meeshani meel xidhan ta khatarta ah laga digayaa waxa weeye tu imika aada isaga badanoo dumarkii oo dee xafiisyadii u shaqo tegaya ama kambaniyadii kadibna dee qofkii maamulka ahaa iyo gabadhii ay meel isu xidhanayaan ama ha xisaabtameen ama waxa maamuleen ama waxa u qorto arrintaa waa khaladaadkay ka mid tahay meel obinary ah oo dadku wada arkayo oo cid kale ay la fadhido waa inay tahay meeshu oo aan la isku xidhanin ka darana muslim daayo hay-adaha samafalkee gaalada ah ayaa hablaheenna qaarkood ay sidaa ugu shaqeeyaan oo iyada iyo gaalkii meel isku qufulanaya gaal wixiisuba dee ay yihiin inuu shaydaan horkaco marka arrintaa aada iyo aada looga feejignaado khulwadaasi waa arrin culimada islaamku ay isla waafaqsayn oo xaraama khulwadii ma ka baxaysa xaaladdu haddii nin iyo darsin dumar israacaan khulwo ma noqonaysa waa nin keliya iyo koox dumara khulwase ma noqonaysaa haddii gabadh keliya iyo koox ragihi ay isla gooni noqdaan aimada qaarkood waxay leeyihin maya leannahu dee kala xishood baa jiraya oo gabadhan keliyana intanoo ninihi waa laga yaabaa inaanay xumaan ku samaynin haddaanay dee cadowgaa kursanayahayn kooxdan dumarka ah ee ninkani uu la joogana waa laga yaabaa iyaguna inaanay ku heshin inay ninkan xumaan ku sameeyaan kooxdaa dumarka ah sidaa darteed mar haddii jamaca la isugu yimid inta badan fitno aamin baa laga yahay markaa kulwo noqon mayso ee waa nin iyo gabadhu sida axaadiidtu ku cad qolyaha qaarkoodna waxay leeyiin wax waliba waa suuragala kulwo dheh aimada qaarkood baa sidaa ku tegey sida axmed ibnu xambal iyo waar wax walba dadka way ka suuro galaane gabadh koox ragga ku dhex jirtana waa khulwo samaridaad bay wanaagsanaaye waxay idhaahdaan gabadha qula gaadhiga inay raacda maaha bay idhahdeen dhaqanka soomaalida haddii kale maxaa faraqa loogu xidhaa bay odhan jireen ma dhagax way way way baataysan jireen oo waxay odhan jireen waa shar baa la socda halkaasoo markaa gabadh keliya in la qaado ma aho iyagu dhinaca ay ka eegayaan waxay ahayd dhinac sharaysiya armu gaarigu inala qalibnaa ayay odhan jireen oo waxbaa sidaa la odhan faraq iyo waxbaa loogu xidhi jiray laakiin waa arrin la odhan kara diintay dabada ku leedahay oo malaha markii hore dee khulwadoo la diidayay ayaa dhinacan loogu dhigay dhinacan loogu dhigay armi afa ka timaada oo way dhici jirtay waxyaabaha qaarkood oo qofku si uu biliif gareeyo oo uu aamino in wax kaga dhacayaan looga dhigi jiray xaaraan jirta daraaddeed oo imanka kudaafadda oo kale dee dadkeennu waxay idhahdaan kudaafadda haddaad barto jin baa ku derderaya soo mahe jin baa ku derderaya idhahda laakiin dee kudaafadda in la dhex maro sharcigu u xaaraantinimeeyey nijaasay leedahay daraaddeed marka qofkii mala haddii uu nijaasnimadii hore u fahmi waayey mid uu fahmi karayo ah waa lagu derderaya waa lagu maraya haddaad marto ayay u dhiibeen waayo taasoo kale ay markaa ku lug leedahay marka arrimaha aada iyo aada bay waktigeennan khatar u tahay weliba dadku marka ay jabadaha ka yimaadaan dadka carabtiiyo way ku fiican yihintaa laakiin dadka yurub iyo meelaha kale ka yimaada ilbax ilbaxa la iskaga dhigaya macsiyada salaantii iyo ninkii iyo gabadhii oo dhexda isqabsada iyo iyagii oo iska meesha intay iska horjeestaan sidii laba shibirood afka isa saaro oo iska wada shaaheeya hudheelkii iyo iyagii isla khulwo noqda iyo gaali wada kaxaysta waxaasoo dham waa wax iska caadiya oo dee dad reer magaale aanay diidin bay warkayaan marka waxaa runtii u baahan in nafka la tixgeliyo fitnada laga fogaado laga hortago lidalik baa culimada qaarkood ay u bixiyeen magaca ah khulwatun muqallada wa khulwatun mukhafafa khulwo muqallada waa sidii nijaastii aynu kusoo marnay nijaasatun muqallada wa nijaasatun mukhafafa hulwada muqalladkee khatar tahay waxa wey laisla waafaqsanya talin iyo gabadhi meel isla galeen hulwada mukhafafka ah ee iyada khatar oo aan ahay waxa weeye gabadh rag ku dhex jirta wacan abi saciidin radia allahu canhu waxaa dee intaa kusii jira gabadhani markan ay ragga ku dhex jirto khajilaadii baa ba-aysa xishoodkii baa yaraanaya way isbaranayaan hadhow marka ay cidna iska helaanba arrinku intii hore ka fududaanaya wax badan baa jira hulwada ugu sii khatarsanina ee waktigan waxoo dhan iyaduna kasii daranna waatay iskuullada iskuullada hablihii iyo inamadii oo qaan gaadhay oo baaliqa oo sina almuraahaqa waktiga ay khatarta yihiin dadku ay qaan gaadheen waktigaa maraya ayaa la odhanaya isku isku baarkin gareeyaoo isag fadhiista waxba male oo way tartan baa falsafadooda marka inanki iyo inantu ay isag fadhiyaan tartan baa jirayoo tacliintay hagaajinaysaabay koolay calmaaniyiintu tacliintay hagaajinaysaa isna inantu iska eegaya iyaduna way iska eegaysaa si aanu ufashilminoo dabeetana markaasuu midibaka kale soo hinjinaya waana sidaa cagsigeed xaqiiqada jirtaa waxa weeye inantuna isagay ka xishoonaysaa wixii ay fahmi lahayd iyo jawaabtay bixin lahaydba isagay iska eegaysa isaguna iyadu iska eegaya oo waxaa laga yaaba hadduu macalinku sida dee qolada tarbiyadu ay xuseen macalinku markuu su-aal weydiiye inanka jawaabi maayo ilaa uu hablaha eego inantuna jawaabi maysa ilaa ay namada eegto waaba mushkilad caqabad hor fadhidaba weeye waxbarashadii caqabad hor fadhida wey marka arrintaa aada yaan la fudaysan weliba madaariska ahliga way fiicayn laakiin madariskan bareefadka ah ee ingiriisda iyo waxaa lagu dhigo iyo kuwii xukuumadda waa meesha lagu jabeebo xukuumaddii la doonaya ummadda ammaanada uhaysay ee diinta inay mas-uul uga noqoto tusaale ay noqoto ayaa wixii hormuudka ah wasaaradda waxbarashada waa xil saaran arrintaas inay dib u eegaanoo dee inay ingiriiskii ka daran maaha ingiriiskii aaba de hablaha iyo inamada kale fadhiisin jirayde askar baaba lagu kala ilaalin jiray inay iyagii muslimka sheeganaya kasii daraan maahay waa in arrintaa dib loogu noqdaa oo runtii balaayadaa laga hortaga wacan abi saciid radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nabigu qaala wuxuu uhi fii sabaya awdaas nimankii reer awdaas sabaayadii laga soo helay qolo lala dagaalamay wey hirifaa loo qaaday oo hablahoodii lasoo qabtay kadib marka ilaah iyo rasuulkiisii diileen sabaya waa dadkii laga soo qabtay waxa uu nebigu yihi markuu mujaahidiintii u qaybiyey hablihii laa tuuta'u xaamil gabadh uurlayaan loo galmoonin xataa tadaca jeeray umusho walaa kayru daati xamlin mid aan uur lahaynna yaan loo galmoonin ragow xataa taxiida xaydatan ilaa ay hal mar caado hesho ilaa ay hal mar caado hesho war tii uur leynaha inaga umusho tii kale ee aan uur lahayna hal mar si rixinkeedu inuu maran yahay loo hubiyo caadaha hesho marka caadada hesho waxaa la ogaanaya inaanay uur lahayn intaa kadib arrinka lagu sii aradkayn maayo mujaahidiintu arrinkoodu waa foode cala tuul wey nin walooba shaqayso wey waay marka waxaa naskani uu tusinayaa shayga loo yaqaano fii cilmi lfiq alstibraa addoontu marka lasoo milkiyo ama ha lasoo iibsado ama qaniimaha lagu helo ama ha lagu hibeeyo iyada calayha alistibraa waa in la hubiyo riximkeedu inuu maran yahay sidaana waxaa lagu hubinayaa hal xayd arrinkeedu wuu sii fudud yahay iyada hal mar haddii aanay markaa xayd lahaynna tii xaydkaba aanay gaadhin ay tahay ama tu weyn ay tahayna waa hal bil saddexdii bilood maahe waa hal bil wey bil keliya وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحوي الولد للفراش ولدك فراش كالا فاعنيا قبلك قبا ولدك له وللعاهر الحجر كالزانية أهي سنوح كدون ينا نقح بوليه هدي قبل منهم مهرسان oo nin qabo ilmo uuraysato ama dhashada oo ilmaha la isku qabsado oo midi uu yidhaahdo aniga hore u arkayoo anaa uureeyey intaanu kani guursanin ama anaa uureeyey buu leey ilmaha anaa leh dariiqadu ku doonayaana waa sino amaba shubhaba shubho shubhada waataynu maro badan soo sharxnay kanina waa xaaskiisii oo dee furaashkiisii bay ku jiiftaa iyadii baaba furaash u ah nafsuha furaash ilmaha waxaa la raacinayaa ninka ay umehersantay ayaa la raacinaya dariiqada sharciga iyo sida daahirkii waa caynkaa midh kaste meesha jiraa waxa weeye waa marka la kala garan waayo labadooda keebaa dhalay eeg arrimaha waxaa laga yaabaa garsoorayaal badan inay halkan ku simbirrexdaan oo xadiidkan daahirkiisuna ay qaataan alwaladu lilfiraash gabadha ka qabuun baa ilmaha le iska idhaahdaan laakiin waa marka la kala garan waayo labadooda keebaa dhalay haddii ayse kala cad tahayba oo ka dhalay la ogyahay ama qiraalkeeda ha lagu ogaado ama waktiga ay uuraysatay ha lagu ogaado alwaladu lilfiraash maaha ee kii dhalay baa markaa loo eegaya ama waladu sinu noqon ama kanaa daa u mehersan tahayba aduu kii dhalay baa markaa la raacinaya haddii la ogaado ee waa haddii la ogaan waayo tani tusaale ahaan gabadhu iyadoo shan bilood uur leh ayuu kani meheriyey dee kolkay saddex bilood ama afar bilood la joogtayba ilmahan umushay ilmo dhamaystiran oo waafi oo shin ah shinkiisii ku dhashay ayay dhashay waa la garanayaa dee ilmaha intan la eegay inaanu afar bilood kan ay u mehersanayd ku dhalin soo maaha cilmiga caafimaadka iyo ka tajribigiiba saasay ka markhaati furaya habe la weydiiyo haba diida iyadoo ha tidhaahda ka dambaale kii horunbaale markaa ama sinaha kaga dhalo ama hadduu dee sina yahayna isaga laftiisii uba abtirsanayo waladkiiyo iyadu raacaya haddii uu shubho iyo meher hore iyo uxahaana kii hora leh saasaa loo tixgelinaya loo eegaya waaya dee marka labada qof la kala saarayo ee laleeyahy kanaa leh iyo kanaa leh goorta la odhanayo qofkan isagaale waa marka uu raaci karo u abtirsan karo ama meher uu ku dhasho ama shubho ku dhasho laakiin hadduu sina ku dhasho lafteeda lama raacinayo xadiidku qisu lahaa qiso ayuu ku yimid sida saxiixaynka ku sugan waxaa isqabsaday sacd bnu abi waqaas iyo cabdibnu zamca labada nina la idhaahdo nebigay isula tegeen inan weyn baa la isku haystaa meel halkeera maraya carabtu way kala markay nin weyn arkaan qolo waliba dee dagaalkaa ukaxaysateen bay odhan jireenoo hubkaa soo qaato oo warkani waa annaga bay odhan jireen hadduu doonayo jimbaada ama lasoo helo ama walaadsinaba ha aadeen soomaalida intaa waxbaa ka haystooo war ninka miyaa la sii daynaya nin nin reer hebela baad leedahay qolaha la siiya miyaa waa ninka waa inaga waa lagu murmay ninkiina halkan uu taagan yahay nin dooyaysan baa lagu dooray marka wuxuu leeyahay ninkan la yidhaahdo sacad ibnu akhi cusba axida ilaya anahu bnu wanada wandur ilaa shabahi sacd ibnu abi qaas wuxuu leeyay nebi maxamedow markuu walaalkay dhimanayo cudku wuu ii dardaarmo wuxu uhi inanka aanaa dhalay gabadhaasi hayso bal tu kalena eegoo walaalkay bal siduu ugu egyahay eeg ila walaalkay cudbo waa taqaanee waa koobigiisii dee lagama garto bal eeg gartiisii halkaasu mariyay ninkan cabdibnu samcana wuxuu leeyahay ninkani waa walaalkay firaashkii aabbahay baa lagu dhalay addoontiisii baana dhashay addoontii aabbahay lahaa ayaa inankan dhashay oo walaalaanu ninkan nahayba nebigu saasuu eegay inankii nebiguna dee khiyaafada iyo tijaabada aada buu u yaqaanay dadka habka maaragtay isu isugu egaadaan marka wuxuu arkay inuu u eg yahay cusbe oo sacad ay walaal ahaayeen taa wuu arkay laakiin sidii sharcigu ahaabuu raacay sharcigu siduu ahaabuu raacay oo sheegaya alwaladu lilfiraash wuxuu ihi cabdibnu samca haddii aad tahay ninkan walaalaatiina kaxayso maadaama firaashkii aabbaha uu ku dhashay ninkaa cusbeed sheegaysa iyo ciddii ku doonta sina waxna walilcaahir alxajar dhagaxa buu leeyahy dhagaxa laba macnaa lagu fasirayoo waxa weeye dee dhagaxii lagu dilayay soo laba rajmiyo dhagax laguma shiido qofka waa xeer ciqaabeedka sinada la marinaya xaas horene kaasu dee markuu idhaahdo anaa kan dhalado ladusin waa saasoo kaleo wuu egyahay waxaa markuu akriyo waa nin sina qirto waa lasoo qabanuna sinuu qirtae dhagaxbaa lagu arjumi tafsiir labaadna wuu jiraayo walilcaahiri alxajar caahirku waa zaanigii qofkan zaaniga ahi dhagax buu leeyahay macnaha wuu qabay weeyi wuu qabay waxaan idhaahnaa qofka marka laga warramayo inuu wax waayey waa ninkii hebelna waxaasu helay kii kalena gidaarkuu qaniinay baynu idhaahna gidaarka ayuu qaniinay dhagax buu afka la helay ama dhulku afka la helayo gidaar buu qaniinay iyo dhagax buu ka soo ba-ay waxaasoo dham wuu qaday bay ka turjumayaan marka walilcaahiri alxajar ninkana dhagax buu leeyahay dee ciidda ha cuno muxuu kaasi leeyahay wax alla wuxuu sharcigu wax ku helaya male intaa markuu nebigu yidhi ee xukunkii uu go-aamiyey ee uhi ninkani ninkaa sacad ay walaalahaayeen buu weegyahay laakiin sharci ahaan ninkan buu raacayaa ay walaalayihiinoo firaashkii aabbihii uu ku dhashay intaa markuu yidhi ayaa wuxuu uhi waxtajibii minhu ya sawda sawday laakiin ka xijaabo ninkan cabdubnu zamca waa seedigii nebiga waxay walaalahaayeen xaaskiisii sawda bintu zamca wuxuu ihi ninkan odayga ah ee la isku haysto ee iminka aan u xukumay aabbaha iyo inuu walaalkaa yahay ha u arkin walaalkaa laakiin ka xijaabo ixtiyaad ahaan iyadaynu dadaalayno maadaama ninkii kale u egaaday ninkii kale u egaadaye waa intoo kaa kale u eegyahayba dhale haysoranin waa walaalkaa ee ka xijaabo xagga dadaalka ka raaca buri sawdaay haisku ha isku hallayninkane marka waxaa kala duwan muuqaalka iyo sharciga kala duwan sharciga sidiisaa loo raacaya waa tii aynu soo maraynay ninkii isaga ahaayee dee uu nebigu tijaabinayu lahaa gabadhaa iyada ahi ee uurka lehe qadafka lagu sameeyey haddii ay ilmahaa dhasho isagoo sidaa iyo saa iyo saa iyo saa u eg hebel baa dhalay isagoo saa iyo saa iyo saa u egna hebel baa dhalay dabeetana markii dambe kii kale ayuu eg adokaasuu lahaa haddii aan sharcigu ixidayn tallaabaan qaadi lahaa nebigu waynu soo marnay xadiidka marka halkaa waxaa laga qiyaasaya laga arkaya haddii ay suuragal tahay laba labada qof in la garanayo ka dhalay kaasa la raacinaya waxyaabaha markaa wax lagu qiyaaso ama qariinada iyo calaamadda noqdana in badan waa la iska ilaalin masalan iminka waxaa jiraya berigaa hore qaif waxaa mararka qaarkood jira tijaabadan la sameeyo ee la baadho inaan iyada qudhigeeda la cuskan karayn ayaa ay muuqanaysaa marka ilmihii cid la haleeshiinayo masalada bayaanka sharciga unbaa la raaci doonaa allahuma ilaa inay caddaato mooyaane in midkood adag allah subxaana wa tacala alam